جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alandulus يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a maxaa ka soo kordhay hanjabaadii taraam ee ahayd in uu barakicinayo shacabka magaalada khaza sideese toddobaadkan loo hadalhayay arrinkaasi iyo muqaawamada filistiin oo soo bandhigtay magacyada maxaabiis ay doonayaan inay sii daayaan maalinka berri ah in shaa allah katiibada sheekh xasan barsame ee beesha gaaljecel oo ku qalabaysan hubka noocyadiisa kala duwan oo isgeeyey aagga hore ee dagaalka duleedka degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan iyo ugaaska beesha gaaljecel iyo nabadoonnadiisa oo ciidamadaasi horkacaya barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada jubbada hoose oo khaarijiyey mas-uul ka tirsan maamulka shahaadla dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland kadib howlgal ka dhacay agagaarka deegaanka wadajir barnaamijka ayaad ku maqli doontaan firxadka maleeshiyaadka murtadiinta toobadkeenayaasha ah oo ku soo batay wilaayaadka kale ah baay iyo bokool iyo wilaayada islaamiga ah ee bokool oo soo bandhigtay toobadana u qabatay sarkaal iyo askar ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a dab xooggan oo toddobaadkan ka kacay suuqa magaalada qabri bayax ee gobolka faafan ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya khasaaraha ka dhashay dabkaas iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan idinkugu haynaa inta uu barnaamijku socdo qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andulus ayaa igala qayb qaadanaya mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نغتدي بها مشاعرنا لننطلق wargelin muhiim ah idaacadda islaamiga ah ee al-andalus waxay ku wargelinaysaa dhammaan wilaayaadka islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya in idaacaddu ay qaban doonto tartankii ramadaanka ee looga bartay bisha barakeysan ee ramadaan sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri insha allaahu tacaalaa tartanku wuxuu dhexmari doonaa koob iyo toban majmuuco oo ka kala socda koob iyo tobanka wilaayo oo kale ah gedo jubbada dhexe jubbada hoose baay banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug haddaba dhammaan wilaayooyinka waxaa lagu wargelinayaa inay sii diyaarsadaan majmuucada uga qaybgelaysa tartanka nidaamka tartanka oo ah nidaamkii hore loo yaqaan iyo faahfaahintiisa gadaal ayaan ka soo saari doonnaa insha allaah wixii tafaasiil ah intaa ka badan waxaad kala xidhiidhi kartaan nambarada kale ah eber lix hal hal soddon iyo saddex sagaal sagaal siddeetan iyo saddex ama nambarka kale eber lix labo saddex sagaashan iyo labo siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo toddobo وبالله توفيق
أقسمتا أن تعملا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلا فنملة ونخلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها waa hagaag waa habeennimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faah-faahsan maxaa ku soo kordhay hanjabaaddii taraam ee ahayd in uu reer khaza barakicinayo sideese toddobaadkan loo hadalhayay arrinkaasi iyo muqaawamada falastiin oo soo bandhigay magacyada maxaabiis ay sii dayn doonaan insha allah maalinka berri ah qodobkaas waxaa xubinteennii hadalhaynta toddobaadka inoogu soo koobaya ilyaas cabdulaahi oo aalaaba xubintan inoo soo diyaariya bismillaah cabdiwahabaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta toddobaadka oo sida walaalka uu sheegay ba aan caawa diiradda ku saari doonaa arrimo dhowr ah oo ku saabsan hadalkii donald trump ka soo yeeray ee ahaa barakicinta muslimiinta reer khaza iyo halka ay ugu dambeyn ku soo biyoshubteen wararkii ay isdhaafsadeen labada dhinac waa yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiine ee ku saabsanaa in benyamin netanyahu uu sidii la doonayey uga soo bixin shuruudihii lagu heshiiyey haddii aan ku hormarno hadalkii donald trump ee ahaa in muslimiinta reer khaza uu ka barakicinayo gudaha dhulka filistiin waxabaraha kala duwan ee internetka toddobaadkii lasoo dhaafay si aad ah mar kale u haystay falcelinada ay bixinayaan shucuubta ku nool caalamul islaami iyo siyaasiyiinta kala duwan ee daafaha caalamka oo iyagana ka soo horjeestay hadalka uu ka dhawaajiyey madaxa aqalka cad waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay kulmay boqor cabdalaha labaad ee urdun iyo donald trump iyagoona sida warbaahintu ay soo tabinaysay xilligaas ay u muuqatay in boqorka jordan si aad ah loogu qanciyey fikirka ah in muslimiinta reer khaza markan laga barakiciyo dhulkooda lana geeyo daafaha caalamka dhanka galbeedka iyaguna si aad ah ayay weli cabdiwahaab uga soo horjeedaan arrinkan waxayna fikradda trump ku tilmaameen mid aanan soconayn oo madhalays ah horeyna ay ugu hongoobeen siyaasiyiin fara badan oo amerikaan ah sida aan la socno toddobaadkii hore waxaa si aad ah baraha kala duwan ee internetka u qabsaday warbixin uu daabacay wargeyska the jerusalem bost taasoo ahayd in ilaa saddex goobood loo qorsheynaya in loo barakiciyo muslimiinta reer filistiin kuwaas oo kala ahaa somalilan puntland iyo dhulka morocco puntland waataan ogeyn in ay ka hadashay arrinkan somalilanna sidoo kale iyadoona waxay ka hadashay saacadihii lasoo dhaafay arrinkan oo murtad cabdiraxmaan ciro oo ah madaxweynaha maamulkaas shahadal dirarka ah ayaa waxa uu ka dhawaajiyey hadal shacabka soomaaliyeed ay garan waayeen dhinacay u qaadaan ma doonitaan mise diidmo ciro oo isaga oo waraysi siinaya telefishin ku hadla afka carabiga oo fadhigiisu yahay magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa muujiyey in si aad ah ay ula dhacsan yihiin siyaasadda qallafsan ee uu la soo banbaxay saliibiga ameerikaanka ah ee donald trump wuxuuna carrabaabay in maraykanku uu maamulka somalilan siiyo taageero siyaasadeed iyo mid milatari intuba ciro ayaa ammaan kala duldhacay donald trump wuxuuna ku sifeeyey saaxiibka ugu dhow ee ay leedahay maanta somalilan mar ninkan wax laga weydiiyey arrinka ku saabsan hadalkii donald trump ee ahaa in deegaanadoodu uu u soo raraya muslimiinta reer khaza ayuu si maldahan uga jawaabay isagoo aanan beenin ama aanan rumayn wuxuuna yidhi arrinkaas waxay ahayd in maraykanku uu nagala tashto balse nagama talagelin haddii uu naga talagelin lahaana mowqifkeenna ayaa caddaan lahaa dabcanna waxay dadku ku tilmaamayeen in si munaafaqnimo ah uu uga jawaabay su-aashii la weydiiyey haddii aan halkaa uga tallaabna cabdiwahaab hadalka donald trump iyo halka uu maraya hanqaltaagiisii ahaa in uu xayuubsado dhulka reer khaza shacabka muslimka ahna uu barakiciyo aan markan eegna bal halka uu maraya heshiiska xabadjoojineed iyo meesha ay ku soo biyoshubteen wararkii ay dhinacyadu isdhaafsadeen iyo eeddii loo jeediyey yuhuudda ee ahayd in sidii la doonaya aysan uga soo bixin shuruudaha heshiiska waataan barnaamijteennii hore ugu soo gudbinnay in dhinacyadu ay arrinkan ka heshiiyeen kooxaha muqaawamada filistiinna ay maalinimada sabtida ah qorsheenayaan inay sii dayaan ilaa saddex maxbuus duhurnimadii maanta barta telegaramka ee kooxaha muqaawamada filistiin ayaa lasoo dhigay magacyada saddexda maxbuus ee la doonaya in la sii daayo maalinka sabtida ah ee soo aadan kuwaas oo kale ah saasha alexandra trobnof saagi degelhan iyo yari horn waxaa hadda la wada sugaana waa in sidii loogu talagalay uu u socdo heshiiska ilaa inta laga gaarayo wejiga labaad kooxaha muqaawamada filistiin ayaana dhakasho ugu jira sahaynada waxaase la wada sugaa waa tallaabada ay qaadi doonaan haddii mar kale ay yuhuudda ku xadgudbaan mid ka mid ah qodobada lagu heshiiyey inahaas ayaan ku hakinaynaa qodobkan iyo guud ahaan xubinta aan imikanna u laabanna qaybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ayaad si toosa nooga dhagaysanaysaan iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka markan iyo wilaayada hiiraan ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed iyo qaar kale oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha gaaljecel ayaa fagaaro kula hadlay ciidanka beesha gaaljecel kulana ballamay in cadowga allah ay ka difaacaan diintooda dadkooda iyo deegaankoodaba ugu horreyn ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo la dardaarmaya katiibada sheekh xasan barsane ayaa dadka muslimiinta ah iyo mujaahidiintaba u ballan qaaday in katiibada beesha gaaljecel ay ka barbar dagaala walaalahooda mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada hiiraan sidoo kalena fariin adag u diray murtadiinta duulaanka ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إله ما هذا إسكاله خير كيسي وناجيسي نواف جيمانتا inaan soo booqano katiibada sheekh xasan barsane ee ilaaha ku mahadsan saan ka wada warqabno allah tabaaraka watacaala na amray in maaragta kitaabka alla aan wada qabsanno oo alle wuxuu leeyahy wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu alla kitaabkiisa qabsadahana kala tegina saad maalmahan la socotaan cadowga allah tabaaraka watacaala ee kolba un islaamka guud ahaan dhibka ku hayay maalmahan dambe iyo waqtiyada hadda aan ku jirno wuxuu bilaabay in maaragta la isu goodiyo oo qayb qayb ama maaragta deegaan deegaan ama dad qaas ah in la yidhaahdo meel hebel waa la sifaynaa sidaa darteed ayaa ilaahay tabaaraka watacaala fadligiisa wuxuu qadaray katiibada sheekh xasan barsane oo horey u aas-aasneed in maanta maaragta ay kaalinteedii hore u buuxiso horena ay u taagneed mar walbana ay taagneed qadaacii ama qeybtii ka joogta degmada buqa qable maantana ay u taagan tahay in deegaankeeda iyo aaggeeda ay difaacato insha allah duleeraad waxaan leenahay marka jaakum allahu khayran ilaahay waxaan idin weydiinayna biasmaa wa sifaatihi tillaabadaad soo qaadeen iyo dadaalkaad soo bixiseen iyo juhdigaad soo bixiseen allah tabaaraka watacala in idinka aqbalo insha allah haduu ilahi yidhahdo ikhwaani adduunkan maanta la joogo alla wuxuu noo keenay iyo hadafku noo keenay waxay tahay in asiga bis aan raali gelino marka maanta aadaan ugu faraxsanahay inaan maanta maaragtay idin imaanno maaragtay isla qayb qaadanno allah tabaaraka watacala wuxuu u ballan qaaday qofka mujaahidka ee allah tabaaraka watacala agtiisa waxa yeelo qof walba maanta waa ka dharagsan yahay jazakum allahu khayran marka insha allahu tacaala waxaan idin dhihi lahaa allah idin barakeeye maanta kaalintiinna iyo aagad ku aadan tihiin ka katiiba ahaan waa dhankan buruburt maalmahan culeysyada ka jira iyo waxyaabaha ka jira waad maqlayseen marka in cirdigeenna iyo sharafteenna iyo maalkeenna iyo dadnimadeenna iyo karaamadeenna ay ku dheelaan dad maaragta khandaraad soo qaatay ee meelay ka socdaan ee meelay u socdaan ee dantooda iyo taladoodaba ay tahay inay qamri iyo darooga iska cunaano ama naqshado qaas iyaga iska wataano dadkeena ay maanta kusoo horkacaan ay ku fasaadiyaan ma loo dulqaadan kara jazakum allahu khayran hadalkayga si qaasa katiibada waxaan u ilahay jazakum allahu khayran maanta haddii xaggiina looga soo galo islaamka wa khaasatan reer buqa qablow waxaad tihiin boqortooyadii gaajal meeshay deganeed waxaad tihiin meeshii aasaaska u ahayd reerka ama indhaha u ahayd ama caasimadooda ayaa degan tihiin maanta marka in xaggiina laga soo galo ceebay idinku tahay jazakum allahu khayran hadda waxaa ii muuqdane waa wax qulubteenna farxad geliyo qulubta muslimiinta farxad geliyo qof waliba oo daalim ah oo ilaahay tabaaraka watacaala ee diintiisa maanta cadow ku aan wuxuu ku niyad jabo oo ka boqona waad samayseen ilaahayna waxaa idin weydiin camalkiina ha aqbalo waxaan ku adkayn aan ku adkaynaya jazakum allahu khayran in mar dambe maaragta murtad dambe iyo shaydaan dambe oo qandaraas soo qaatay uusan noo soo goodinin hadduu yimaadana insha allah hadduu ilaah yidhaahdo wuxuu abaalkiisa lahay la marsiiyo ballan ma tahay taas allahu akbar allahu akbar sidoo kale waxaan leenahay jazaakum allahu khayran qolada naga dhalatay ee qaraabada aan nahay waxaan haysanaa nabad waxaan haysanaa allah tabaaraka watacaala diintiisa waxaan haysanaa amni iyo nabad shareecada allah tabaaraka watacaala la xukumaaya la xukumi maayo waa laydinku xoraynayaa riyo ayaad ku jirtaan ayaan leenahay faa'iidada aan ku qabno iyo waxa aan ku qabno xaqiiqatan haddii faraha lagu tirtiro lama soo koobi karo oo allah waxaa dhawy in tacudduu nicmatalla laa tuxsuha nicmooyinka ilaahay uuna siiyey maca daalika shareecada alla nagu siiyey mila soo koobi kara ma aha qof welibow oo reerkan u dhashay baarlamaan ha ku jiro siyaasi kale ha ahaado aqoon-yahan ha ahaado waxaan leenahay annaga haddii aynu hogaankii dhaqanka maanta maslaxada qabiilkeena ee dadkeena waxay ku jirtaa ilahay tabaarka kitaabkiisa ilaahay kitaab soo dejiyey asigaa soo qoray min fawqi sabca samaawaad laga soo dejiyey nabi maxmed loo soo dhiibay nabi sal l slam la soo gaarsiiyey asigaas maanta ku dhaqmi mayn haddaan dhahan maxaan maxaan aadaynaa waa adduunye beel aakhira beel waxaan leenahay marka ilaahay tabaaraka wa tacaala uga toobad keeno waxa meesha aad ku haysaan iyo dhalanteedka aad haysaan iyo maalin walba qorshaha jira qof walba ka dharagsan yahay waxaad dareemaysaan maanta eh, ninka odayga iyo ninka xasan sheekh in dalkii uu gatay ummadihii maalin walba calaacalayaan rafaad iyo dhib ay ku jiraan war niman yahow qaraabada annahay ilaahay tabaaraka watacaala naga dhali waxaan leenahay hogaanka meesha aad u joogtaan ima kursiga ku fadhisaa waa kursi gaalajasyada sheeganaysaan wax dan oo reerka ugu jiro xataa gaalnimada aad wadaan gaalnimo reerkiina maanta dan ugu jirto ama maslaxa ugu- ama ku joogtaa ma jirto ilaahay tabaaraka kitaabkiisa saarna deeq maanta waa ku barwaaqoowni waa ku nasani raxmaan ku helni tiyaa ladinka qaadaa aslanba horena waa looga gubtay qoladaan ridada noogu jirto ilaahay u toobadkeena maanta imaada sidoo kale waxaan rabaa inaan la hadlo walaalaha mujaahidiinta mar waliba waxaan maqalnaa inay dhahaan qoladan oo maaragtay eh, gaalada ay u qeyl dhashay walaalahan Ethiopia walaalahan hebel walaalahan hebel hadday iiga gaalo ehel ka dhigteen haddii maanta iiga gaalo maaragtay iyo shaydaan u qeyl dhaansideen walaalaha mujaahidiinta waxaan leenahay annagaa garabkiina insha allahu tacaala haddii ilmaheenni in meesha ay joogaan ilmaheenni ayaa tihin inta idinka dambaysan waa intaan jazaakum allahu khayran inta soo socoto maanta eed jidka ku jirto way ka badan yihiin haddaad hore jirtaan ma dhici doonto deegaanadaad ka tagteen iyo magaalooyinkaad ka tagteen in ehelkiinni lagu qashqashaado ma dhici doonto insha allah dulaa yaraado waxaan u taagannahay insha allahu tacaala haddii ay nahay odayaashii dhaqankii haddii ay nahay katiibada sheekh xasan barsane haddii ay nahay rag iyo dumar inteeda joogta magaalooyinkii inaan marna idin soo duceyno marna garabkiina aan taagannahay annagaa marna idin soo dumayno ilaahay ka soko garabaan idin nahay gaashaanaan idin nahay wax weliba oo idin alla tabaaraka wataala idinka qabtaan ayaan leenahay sidoo kale qabaa'ilka hiiraan waxaan leenahay qornimo yahow maanta soomaali wax badan ay soo martay maraaxil badan ay soo martay xamaladan xasan sheekh markii bilaabanaysayna waa sheegnay in maanta ma og tahay dagaal qabiil faraha la isu geliyo hub qabaa'ilka loo dhiibo nabadda laga qaada dhibaa ka imaanaya hiina asigoo nabadda shabeellada dhex nabad tahay galguduud nabad tahay balaayo la keenay hadda cid aan is haysanin malaha qab iqaa ay wabaa taagan marka rasaas qandaraas ku socoto oo dhiiggiin in lagu barakaciyo la rabo oo ninkii soo dhiibanay guryihii ilmihii xamar jooga oo gadanayo inuu ku fasaado ku rafaado qabaa'ilka soomaalida waa dhib aan ka waantowno shareecada alleedan noogu jirta aan qaadan iyagana qabaa'ilka soomaalida taasaan dhihi lahaa sidoo kale waxaan rabaa inaan dhahay jazaakum allahu khayran gaaloo dhan maanta way isbahaysatay ha caddaad ama ha madoowaada haddii aynu reer gaal jecel biidnillahi alwaxid alaxad nafta noogu yar intay fariirada ku jirto waxaan shareecada alla tabaaraka watacaala kuma raali noqonayna mana socon doonto insha allah ilaahina waxaan weydiisanayaa biasmaa wasfaatu inuu na sugo جزاكم الله خيرا إيه، فرنت أدجوكتان إرهباتك إيه بتردد تاجنتان إلهي تبارك وتعالى هيدين كأقبله النبي صلى الله عليه وسلم حول أنك فواق ناقة أو إستاجو هل أنت كحس كنت تاجن هذا جنة يا واجبت إلهي كوي جنة وجبت أنا قديم ديجانين الله تبارك وتعالى وخنا وقبته قلوب تدت كان الله وصفره شيطان كان سود عدعين الله نقبته waxa la isku haysta maanta waqaasata heerka waxaan indaris waxa la isku haysta maanta shabaabnimo ma ah diin hataa ma ah waxa la isku haysta waa waxaad leedihiin bis qof walba wuxuu rabaa hantidan gaal jecel iyo geela inuu qaato cid walba wuxuu leedahay bariiskiin wuxuu yeelaa meel hebel bilaahi calaykum hadduu reer gaal jecel cambuulo carab saaran yahay iyo haddii kale waa la isbaran doonaa fagaarahayna taallaa insha allah dula yaraado bal qoladaas digdig laho maalin marka sheegaysa waxaan leenahay cid isbaara idinka haysa iyo jid idin taagan ma lahane kaaliya imaada haddii laamo qoodal idinku soo dhaweeya iyo haddii maarkul idin timaad waa arki doonta jazaakum allahu khayran hadalkii intaan kusoo koobay hadaa bilah tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha gaaljecel oo iyagana la hadlay katiibada ciidanka beesha ayaa sheegay in gaaljecel ay ka go'an tahay ka runsheegidda ballanqaadkii ahaa in naf iyo maal ay uga qayb qaadanayaan jihaadka ka socda bariga afrika بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا ليال وحا مهد اسكال الله سبحانه وتعالى الله نا أبوري naga dhiga dad muslimiin ah la soo geysiiye waaqicaan jihaadka asjaro allahaasaa mahad iska leh mahad kale waxaa iska leh katiibada sheekh xasan barsane oo ka dhisan gobolka hiiraan una dhalatay beelweynta gaaljecel ayada oo degmo kasta ama tuulo kaste intaani in ka badani in la madana ay ku diyaarsan tahay oo maalinteeda loo tegi doono allahaasaa mahad iskale na abuurtay walaalayaal annaga maanta qarnigii naga horreeyeyne oon annaga gaarayna ilaahay wax naga weydin maha qarniga naga dambeeya oon annaga joogaynina ilaahay wax naga weydin maha allah subxaanahu wa tacaala wax wax naga weydinaa maanta oo raayada ay babanayso kitaabkii ilaahayne maanta ay gaali ku soo duushay cirdigeenna iyo dalkeenna iyo gabdhaheenna iyo dunyadeenna iyo kitaabkii ilaahay gaalada ay ku soo duushay gaalo waa isbahaysatay walaalayaal annaga oo dad muslimiin ah inaan gaalo garab siino haddaan nahay beesha gaaljecel looma suurtagemlaysa ilaahay idinkiis walaalayaal waxaad ogtihiin ood u jeediin dalkii soomaaliya la dhihi jaray inay gaalo kala gogoysay oo la kala gogoostay oo buntland iyo somalilan jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle bakti hore laga magacaabay dalkaas soomaaliya la yidhaha dad islaamaha iska leh dalka waxaa loo kala gogoy gaale inay gaalayso in la kala gogooyo cimaarad cimaarad yar laga dhigo in la gumaysto soomaaliya waa dad diimeed xooggaas haddaa isku raacdo diinta isku raacdo waa waxa la diidaa annaga waxaan diyaar u nahay haddaan nahay beesha gaaljecel waxaan degnaa toddoba gobol oo gobolkan hiiraan waqooyi as u jiro jubbada hoosena ay koonfur u jirto waxaan diyaar u nahay meel kastoon joogno oon ku boorinayaa beesha gaaljecel anoo ku hadlaya afka beesha gaaljecel meel kastoon joogno annaga waxaan qaadanay kitaabkii ilaahay gaale iyo wixii la socdo colaan la nahay allaahu akbar heshiis lama ihin walaalahayn mujaahidiinta garabaan u nahay ciddii ayaga il ugu muujisane annaga isha loo qamuujiyo tan kalaan ku dhufanaynaa allaahu akbar ciddii ilaahay kitaabkiisa soo raacdane maraykan haddaas yahay ama ingiriis hoos islaam iyo hoos kitaabka wato walaalkayn waaye aabbahay iyo hooyadii haddii dhaleen is murtidoobine gaal waaye dilaa naga dhexeeyo maanta laga bilaabo katiibada sheekh xasan barsane goobaha gaaljecel ay leeyihiin meel kasta waa la soo kicinayaa cadowna waxaan la nahay gaalo ogaaska beesha gaaljecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed katiibadaas ogaas nuga eh meel kastana asaa taagan annagana waxaan nahay garabkiisi katiibooy qoriga aan wadno maalkeenna iyo nafteenna inaan dalkeenna iyo diinteenna ku difaacno oon cirdigeenna ku difaacno diyaar uma nahay allaahu akbar allaahu akbar
xaqii baadilaa ishayste hodankaana nooga hiili ha'da qur-aan dhiganaalo hodanna waa rabbigeey hareeraha dalkoo laga qabsaday oo la kala haysto hay-ada hunguri laga sugaa hoosta lagu haysta oy laheen waxyee kale ninkii soo hunguriya ilaahyada islaankaan helnoo nooga soo hiili huwantii dalkaan soo gashoon soo hunguriyeysi iyo hadaaqbaridadiisa horkacay talama haayaan hoobiyo waxalakeeya iyo howsar iyo bi m hubi ciidan waxay soo hogeen waa la kala haati hamigay lahaayeen maheli waa hangoobeen hilibkooda haadii cuntina haaruutaadaysi walacii daba ay hoos galeen waa hangoobeenay sida geel harweyn loola wadoo la hordhabeynaaya ayuu koo hagoog saartiyaa inaga huleeleenay ayuu koo hagoog saartiyaa inaga huleeleenay kama helin haqaa'iga manqoonu weli u haystaa harar iyo hawaashaan lahay howdkii iimeey madaxodan ahaan leennahoon ugu hareeraysana haqalleeninkii iga haqiri oo wax iga haysta inaan ugu hero asku haakaysta oo samigiis lahay iga hergala waa habeen tegey haqii baadilaa is haystee hodankaana nooga hiili hodankaana nooga hiili hodankaana nooga hiili hodankaana nooga hiili
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا الله سبحانه وتعالى ينو مهد علينا نقدق مسلمين نوبحي مقعاس بعد الله وأنو مهد علينا كتيبة الشيخ حسن برسنة مانتا أن هرجوغنو ولا ليال سيدان أركينا xilliyadii la soo baahnaa ama katiibada loo abaabulay loo dhisay wakhtiga ayaan joognaa cadow saa'il ah naf iyo maal diin iyo dad midna aan reebaynin ayaa gobolkii ama deegaanadii annaga aan joognay kusoo wajahan waxaa katiibada loo dhisayna waxay ahayd dulmadiid xaqan ay garab istaagaan waxaan idinku mahad celinaynaa katiibada qaybaheeda kala duduwan toban goobood ee ka howlgasha katiibadan oo deegaanada beesha ay degta ka mid ah qaybtiinna buqa qable ee maanta taagan meeydaanka cadowga waxaan idinku mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad jasaakumullahu khayran ayaan idin leenahay karun sheegiinna ballantiisaad ugu soo baxdeen naftiinna iyo maalkiinna iyo dalkiinna iyo dadkii idiin dhalisada u difaacaysaan iyo diintiinna waan idinka mahad celinaya ilahi subxana wa tacaala miisaankiinna qiyaamaha idiin saaro intaa kadib walaalayaal annaga haddaan nahay beeshaas magacaas loo reer gaaljecel dulmadiid ayaa nala yidhaahdaa xaqaan u hiilinaynaa xaqaanna ku dhimaynaynaa ballanteenna sidaas ma ahayd allaahu akbar walaalayaal waxaan u gargaaraynaa madluumiinta muslimiinta madluumiintaoo dulman naftayna iyo deegaankayna iyo xoolahayna annagoo ka bilaabayno muslimiinta madluumiintahoo meelaha lagu dulmayna waxaan ugu baaqaynaa inay imaadaan deegaanada beeshaan ay degto hooy ay u noqoto cadowga laga badbaadiyo ilaaha badbaado leh aan ugu baaqaynaa waxaan la hadlaynaa halkaan kala hadlaynaa cadowgan saa'ilka ah waxaan leenahay waad kasoon tahay majaba ayaad bii u malaysay deegaankan dadkii lahayaa joogo difaacanayo waxaan difaacaynaa diintayna iyo dalkayna iyo deegaankayna allaahu akbar haddaad isku daydaan hamigiinna foosha xun ee maalmahan aad ku hadaaqayseen oon maqlaynay idaacadaha beebeenta aad ka sheegayseen waxaad la kulmi doontaan waxaad weligiin aad la kulmin insha allah waxaad la kulmi doontaan dad deegaankiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa difaacanayo xaq ku dhimanaayo idinkoo baadil difaacayo xaqdarra ku socdo ayaan kulmi doonnaa insha allah gooray goor tahay shallay ma hormartay intaad shallay laheedeen waxaan idin leennahay ilaahay u toobadkeena cadowga gaalada asligeena ka hara xasan garguurta eh, riidiisa beenta ka hara dantiinna iyo deegaanadiinna ku ekaadaan leennahay gaalada allah jibiyo muslimiintii meelay joogaanba allah u gargaaro kuwa cadowga hayso xabsiyadii buuxi allah ka soo saaro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا الله سبحانه وتعالى يا أمهات علينا إلهي نسي نعم كيسي أن لسو كوبي كرين أي أوهر رئيس نعمة الإسلام والإيمان ولا ليال أنت سكدب كتيبة الشيخ حسن برسانة هل كان قلبت وحان أنتاغنهي إن إلهي عدويس أن لحسابتنا إن شاء الله تعالى xaaladda aan ku jirnana waa dareemaysaan wakhtiga hadda jihaadka aan joogno dad annaga nala mid ah oo gaalo ah ayaa annaga guryahayni iyo gabdhahayni iyo geelayni laga celcelinoohaya insha allahu tacaala cize iyo sharaf ma noo noqonaysa marka inaan annaga iska jiifno ee guryihiin oogala soo dabagala ee mujaahidiinta aan garabkooda ka baxnana insha allahu tacaala ma dhacayso biidmillaahi kariim walaalaha mujaahidiinta meel alla meeshay safka naga geliyaan ama islaamka halkaanad uga aadantihiin ayna yidhaahdaan inaan qaadanoon ka dagaalanna katiibada sheekh xasan barsana ee beesha gaaljecel diyaar umanah ballankaas ma qaadaynaa ilaahay idinkiis nin annaga aan waxba na dhaaminaa guryahayna laga celcelinoo ee laga hor taagan yahay annaga tabardarradaas meesha inaga qabatay ma naqaana insha allahu tacaala waxaa noo ballan ah hadday istishaadiyo tahay hadday inkhimaas tahay in aan ka qayb qaadanno biidnillaahi kariim meel alla meesha inooga aadanne aan ka qaadanno walaalaha mujaahidiinta waxaan leennahay miciinaa nahay garabkiinaa nahay waa idin garab taagannahay waad ogtihiin waa ballan qaadnay naf iyo maal markaan hadlayno waxaan dhahnaa jihaadka waxaan ku bixinaynaa naf iyo maal maalka waa bixinay soo maa galabta waxaan taagannahay nafti soo nafteen inaan bixinno diyaar uma nihin anigoo ah naqiibka beesha gaaljacel walaayada islaamiga hiiraan waxaa ballan oo iiga go'an inaan safka hore ku jiro ani aan idinku horreeyo biidnillaahi kariim fadhi daba gadaalmar daba isdibdhigitaan daba aslanba ma jirto walaalaha garabkoodan ka dagaalamaynaa insha allahu tacaala cadowgaasna waa la xisaabtamaynaa cid kasta oo annaga na soo aado oo maalkaayna iyo naftaayna soo damacdane biidnillaahi kariim annaga u jawaabayna u taagan insha allahu tacaala mujaahidiintana waa shaqaysteen ajirkooda ilaahay ha badiyo haddi kadibna annagaa bedelayna insha allahu tacaala inay nastaan oy gabdhahooda la soo joogaan ayaan ballan qaadaynaa biidnillaahi kariim ilaahay idinkiis allahu akbar allahu akbar allahu akbar galabta wuxuu ilaahay markhaati ka yahay xoolahan sheegnayn inaan bixinnay galabtana aan naftahay aan la taagannahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مقدس قال انت يسكن موقضه في مال مسوق بينا ما في مال مسوق بينا ما في مال مسوق بينا damiyow damiir xumo waa lagu duloobaaye dadka waxay jeclaysteen waxaan dufi karaaceene annagaa diinin dastuurka iyo dulfadiisiiye darsidii huudeed annagaa diinka dhiganeenin daarteedaneen annagaa darajo moodeenin dila ee dulaysta waa darajo beeleene dilkaa diilkii haddaan idiin dareensiiye namiyow damiirkiina waa diirnaa jiriye diiwaanada furqaanee dacad maad u eegtaan dariiqii rasuulkii dacad maad u eegtaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay sarkaal iyo askar toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo goostay safka cadowga islamarkaana ka kala yimid gobollada kale ah baay bakool hiiraan iyo galgaduud askartan oo gaaraya ilaa lix askari ayaa siyaabo kala duwan loogu soo bandhigay wilaayada bakool saddex ka mid a askartan ayaa garwaaxsanaa hubkii loo siiyey inay kula dagaalamaan islaamka iyo ehelkiisa wilaayada islaamiga ah ee bakoolna waxay u lacagaysay qoryihii iyo booshashkii ay wateen maleeshiyaadkaasi toobadkeenka ah markii toobada loo qabtay kadib ayay waraysi siiyeen idaacadda islaamiga andalus waxaana ay ka sheekeeyeen dhacdooyinkii ay la soo kulmeen muddadii ay cadowga la shaqaynayeen maxamed nuur maxamed yare yardhiyare maxamed tukiye kamaga dheeray wali oo ka tirsanahay nimankan oo murtadiinta eh yaa wali ka jaray ilaa lamada kun toman iliki ilaa ada sagaal sane oo kale yaa ka jaray awalkii hore wali kukubiiray inay dhalinyaro oo ana oo sisay amal sheega angajara yaa wali kukubiiray doolo etoobiya kukubiiri kadib ah, dadkii oo wali kajaray ilaa baydhowr roogi hool galay ilaa idoynunay goboladanba ibokoolba ka shagay ilaa khudur oo kale eelberde io dhatan ilaa doynunay ilaa baydhabo goofguduud meel ana dagaalanka galnana ma lahayna laakiin maylerayus alxamdulilah ilaahay hejiyayahat unku toobasheen yahankanuni doolow tababara ka qaadani ada sagaal bilood amal see tababar ka qaadani dadkan badan soomaaliya tababaraas gaalan etoobiya ayaa tababaraasa kasmaanyaha jee ku wareegni muqdisho ha ku galni muqdisho jee hatan ha ku tabnay baydhabo saasa ka koyni dagaalada badana ayaa ku qiib qaadadi si doynunay oo kale lid dagaal oo kale kugu qiib qaadadi si goofgaduud oo kale afar dagaala kugu qiib qaadadi maylerayus bokool oo kale shan dagaal ilig dagaal oo kale kugu qiib qaadadi dagaala badana ku qiib qaadadi dad badanaana noo dhamaya dadata kooba mauma ah laakiin maylerayus in badan dad dhalinyarta dadka miinalakyaayay maylerayus yaka jari si birdaala oo kale dad miinyaalka indamboyey oo birdaala i dhatan ku dhiyaayan dadka ah ku badbaadi yaka jari si goofgaduud i dhatan meel oo hata geeka miina ana anta miina mi ikalakan ana erowba maleba baydhoo soona je haatoy meelonkala haatoy meel miina ningalakana malaayan in badan koo hor askarnimada kowti an hagoradi maayan dhatan lan askarba hukumaayo oo sarkaal eh oo abaarna ka dhajaray askarba ka dha hukumay askarba ka dha hukumaaya ah inkastoo ururada shal badan yiin turinta taliska ka tirsanayaan gurmudka eed iyo eed fayle lahayn dhoay wadankaya koy dad oo maylerayus islaangayan koy buurdhonla wali lakoy gurigay booshkee lakoy lan osa aboole mahayna lan hubshiig abohay gurigii booshka way laagdiyo waysi farintan untuonku dira wali ataa horta maylerayus dhalinyarotuma lan ingalaana male lan oo askar angnagadaanana male humaatoy samaatoy lan oo andhagalaana male laakiin fariintan antunku dira wali ataa askartian hukumaayi bahaatoy dhalinyaro i kasaasa bahaatoy wali ini ha ku dhabahaano wadankii oo yoo ka dhaladeeno islaamka degnya la haysado maylerayus niimada ilaahay guridi ini koyaan fade satay oo kale angni hayideydaano yoona saas i ku fayle lamba ki hataa an haodamboy ana tawaaliinka baagay ki ana haodamboy ini sa beesada ana la isii i ku sii badan la siiyo laaka dhawaayo fade magacay mayleray maxamedeedin yarow deegaankeena may ahaa tuulada boodaan anoo beeroley isku ahaa miiloog shakaysada jir mayseday magaalada baydhabo maybu ahaa anoo magaalada isku surmaa waa niman dhalinyaro ee yareegnew inta askartilika qoraayogaw yareen merenew marka sadya kaseedi askartaasoo madaxtooyada lika qoraayan dhalinyaradasaasi kariiriyan kaseedi markaasaasana kakabiiri maylera ilaa waqtiyadanna kakajari new tababarki iyadoo dhammaadaya mayleraya niman iyo galgaaleen may kowtirol seeday hataa makajaran marka dhammaadki tababarka leyseedi tababarka ilan hatala gaadada milahayna marka saasay guriga kala gaadada ciidamadan oo may kumadahay daraawiista koonfur galbeed dero marka mayna katirsanaya madaxtooyada koonfur galbeed may ku howlgalaan new magaalada dhatilen ku howlgalaan marka jagbointiyadan oo madaxtooyada lagu waardeeyo meelgaas layn badanaya geekaa ha ku tabi mayroge meel oo minaha muslimiinta kumayto oo sharaa islaamkana dad lagu hukumo marka ilaahay yaa ka mahadsan inkastoon hataa ku bahay waan muslimiinta aan kuwaatan muslimiinta dhati aan kanoolamaan liin dhawaatay ahay eedeeda lahayn kadhawaay new walkiiba war eedeeda lahayn dhawaay may buhaa new horta walwalba may laraashay dhaankai gaaday hatan hoob aan ka biiray intaan hakajari ha ku fikiri may buha inii walan hata mustaqbalna inka jirto dhana akhirlaha hatay dhana adduunyalaha hata wal shay mustaqbal ana tahay anku dararo aan ku kasaabto maga khasaaran ahayn ini inka jarnari saas dartiya mina ayaan ku bay new may lakooyay guri boosha lakooyay mayna ku wareejiyey dadkaan hal hariireeyay kowtoro baan al hadalayan ya ku wareej waa in laagay saas mina hayado beseega anina gaado marka new nimankii oo dhalinyaradii saaxiibada ay tayn meelaha waqtaween meelo zuroogina fariintaan andiraw may buha geek may laraaye boqolaalkan iyo walaan minaa mashaarkan lagaado keliya iniyoon fiirina tan had geekiyo kasuganyino maylaraya adduunyada tan aakhiraha dareerta biyo kii saabtama marka lan welbana lankiusat geeka la jaralay maylaraya en miros kala dhamadaya marka may rafadeen adoo etoobiyaanku baal dagaalmaasan dhumato minahaas ku tabacdin dhanigii mehli sharaa islaamka laku kumow dhaysi adiin hanka baafadayka kooy fadileek talagala eralaasha magacay milarey ibrahim hasan maxamed laraw deegaanka berberi ka dhaladi jiriday gaajaraha huduray ingaaday kori saahibada erey ilahay igaaday murtadiinta ka daramey may tashkiilay kori to saahibada ee iyo tashkiiliyan hadin ilaah oo gaadi geeg alxamdulilah meli dawangeli hirada mareerow taraayano hudu dhateya meela dhubowka galni shambulood ya dhubowka jarni tababar meena siada abad wal anshiisha sia walundhawaas walaasana baraay hundho dhubowka jarni may gabadana maraasay masheeran hormeynasiina beli hadu dhawaayta masheeranasi hirada baa kubani tababarka midona kubani kudub min nimbiyahin urug sagaashan liyadan nimbi ha kudub hadana hurinta afaraad yana nimbi hurinta afaraad koodii kooda ka jari hubanna sii hupoomna sii dadna korala dejiye furumaya unuun hirada niirheebi maalin horana nagaadi anoo maybuwa arada in la hadalaayo meelku moodan waaysanaay yaa hudurka dhex jiro inta ku baas dhaamad iyagoo la hadalaay yaadan heradi la obi tubooni nasheeni baadiyada meelana nasheeni meela difaaca galni anoo geega alxamdulilah ilaahay kamahadsano oo gaalada ku dhahabayay buurna oo la roogo alxamdulilah taasma naaristayo berihii booshkee lakooy eediyada la indhoay berihii booshkan lakooyn way inlaagay nimankan haku baxay murtadiinka me faringeen direy ini yo gaaladan waardeeno haku tabaano muslimiinta haka biirano deegan joy daljoosku kooyano gaaladan daleela fadhee tomandaas isaan laindhoy ama laandhoy hubjoy walaaja lakooyano mayba liin laageeyo isaan liinka laageeyleyon laagdo liinsiyo isku shegaysaano muslimiinta isku dhaa sheegaysana yaa faringeen ka dira magacaydu waxaa waaye gamaas cabdi ibraahim waxaan ka imaaday shabeellooyinkana ka imaaday hadda oo gaar ahaan gaar ahaan dhulkaas oo haradheer agteeda iyo galmudug iyo shabeellada u dhexeeyday nimanka murtadiinta anaga oo ka tirsan ayaa goorma ku beertay waxaa ku beeray labada kun labaatan iyo saddexdii xaggee kaga beertay waxaa ka beeray degmada rudur rag saaxiibada ee igu qalqaaliyay ayaa igu daray oo ilaahay kuu ron yahay intaa meesha tagan isoo wacay marka barnaamijkaasaa kuu haynaa barnaamij fiicnaa meeshan yaalla soo baxay dhehen aniga oonan shaqaysta iska ah sidaa awgeedaa ku soo raacay markii dambe aan ku beeray mar xaaladda hadda arkayna dad diinla-aan inay yihiina ayaa ogaaday waxyaabaha kala soo kulmay waxaa ka mid ah inaa dad qabyaalaysta ku samaysan yihiin qabyaalaysta haddana waxaa kaaga daran qofka islaamka ee calaamado badanoo lagu yaqaana jira ilaahay kuu roonyahay waxa sharciga muslimka hadda aan waafaqsanayn badan waa arkaydaa intaasaa kala kulmay anaa qof islaami ahay shalay inkastoo ku darsamay haddana sidii awgeeda ugu soo baxay tababar miyaad soo martay tababarha waa soo maray xaggee ku qaadatay tababarka tababarka waxaa ku qaatay hudurna tababar baa ku qaatay dalka ugandhana tababaraa ku qaatay markii ugandha laydinka keenay ee xaggee laydin geeyey marka ugandhana laga keenay waxaanana geeyey hamaraa joognay hamaraa xubna noo seeyey waa ka baxnay waxaa aadnay shabeellooyinkaasaa aadnay ilaa eelbur aan sii soconay sawirkaas waxaa kala kulmay cadcadday meel la leeyahay markaan marayni meeshaa degnay muddoada laba habeen markaa joognay walooyada weerar nagu soo qaaday toddobana waa naga dishay maalintaas toddobana dhaawaca ka dhigtay wax hadda walooyada xaggeeda oo aan ka dilnay maalintaas ma jaran horta halkaas dagaala wax dagaal la yihahda baa ka qayb galay wallaahi ninkii hadda ka hor ku beeran anaga horta ku beer ma dhehi lahaan ninka kalena waxaa waaye shacabnimadiis inaa iskaga noolaado oo xorriyaddiis hornimadiis haysto intaas unbaa kula talanaa maogi hadda ilaahay kuu ron yahay murtadiin iyo meel dalkaada aan ahayn inaa ku dhimata dankuguma jirta iska dhaf unbaan leeyahay caqabad badanaa la kulumnay dhanka hadda mashaaraadka xaggeeda ha noqoto iyakoo murtadiin ah sidaas ah waxaaba kale u dheeraad oo haddana gumaysi oo ina edeerow ah midkii ina edeerow laleeyahay kaas unbaa kula shaqaynaa maogi midka kale nin lagu danaysanaa waxaa waye sidooda banaanba waxaa waye ma liibiyaanashi lagu liibaanay waa laaniyaw aniga qof islaami ahay inkastoo riddada ku biiray ilaahay kheyrka horta waa ii waafajiyay hadda waa ka soo baxay ilaahay baa qalbigeydana ka soo xanuuniyey oo ilaahay baa ila talay hadda maanta haddaan aniga riddadaas aan ku dhex dhimin oo sidaan naftayda hadda aniga oo caafimaad qabo ka soo baxay alxamdulilah intaasaa igu filan waxaa waaye marka hore aabbahay baa lasoo xiriiray aabahayna uwal hore ilamana raban ka soo baxay isagoo ileeyahay aniga aan ku dhiga adeegay markii dambena waa isoo wacay anigana warkiisii waa yeelay aabbahay markaa lasoo hadlay kadib isugana ninka nabadoonka ee lasoo hadlay sidii awgeed haddana walooyadana waa ii fududayday si fududeed aan ku imaaday wax hadda aqabad ah walooyada xaggeeda iyo cilada aniga hadda iga hor imaaday toona ma jirta wallaahi degmuteylow markaa aniga soo gaaray si fiicana lii soo dhoweeyey si aniga hadda aan filanayna kuxun baa lagula dhaqmi doonaa ama see lagu yeeli doonaa unbaa islahay mogi saana hadda walooyada dad usoo dhoweynaya amba ilaahay kuu ron yahay haddaa lahay intaaba kuma soo gaarteenba waxaa ugu baaqayaa nin walba inaa iska daaya oo dantiis ka fiirsada xornimadiis oo shacabnimadiis ku noolaada oo waalidkiis u shaqeeya oo mustaqbal fiican hataa mustaqbal arka maha intaa aada murtadiintaas ku bari marka taas unbaa ugu baaq lahay cabdulaahi aadan ibraahim beledweyne isgari tuman iyo sideed beri ku jari dhallinyaro shaahabyaalka ah intaska ku are mee wali in sheegana ani oo aada tababar qaato mashaararkiin qabado yala in sheeg walaad tababaradi ree meel raay waleraahe kubahaan ha sababta kusoo bahay waleraahe aabahee la hadale aw isgaragale waa intimiri kuro habeer heyaareyre isumeelhainkabay maxaad aragtay oo dhibaato ah maariyo dhibaatee ani salaad ban lahayne oo sidinkaadii dhiiskurorowley yaargeyri ani lan salaad leehay qof saasiin baargeyri anhaan fadaari beriyaal kuleega jareyri awkea intuun kuheridey isuga beledweyninka kooy haray shileereti jeglo kooy تجيلو هاد إما هاد سفيلة لا إندوها سان أنفلدان يلا إندوها maxaad isleed adiga ما أصلح ولا رأي هوب ميلسات ولا جوريا صح يلا أري هوب أنا كوين سي هرب سوكفين يلا إندوها حتى ولي ينقرشيسن أنتيان أنت أسكو كنولا دو ميل مجايتين روك أسكو كنولا دو ينقرشيسن walaalyaal walilaha wadanka isku kuwaha waalidiintan kuhaleha iyo lanki walay fadaw mujaahidiinta kabaleha waqay abshir ureemata sanadara kamay kamaaday beledweyne haa ee beledweyne maxaa ka qabanaysay askarahay goormaa ku biirtay tumun i afar bele erogi haa markii hore shaqadaada maxay ahayd oo maxaad ku shaqaysanaysay elinaa jaraay Ehe, yaa kugu tashkiiliyay marka nimankaas inaad raacdo kuray oo anan weel meelo isla roogniyaa maaray bahaane nimankaasa seedane are u meeliliyoona nimankaas gartee hawae saasa karay mayla kulmay wal oo dhagan banhayne lankii aragoo bahan may salaad i walba inta shagadiisan hayne isku dareeraa bakaadaygaada in isku dhagaane yaa la kulmay haa waa ku noola waay ninka baagay intii walaaqaas waljeer an hayne haasku ku tabaano waalidiintii iyo reersho dhagadaankii hadda gurigaada fadaawna mujaahidiintan kaalmay hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada jubbada hoose ayaa khaarajiyey mas-uul ka tirsanaa maamulka shahadla dirarka isku magacaabay jubbaland kadib howlgal ka dhacay agagaarka deegaanka wadajir warkaas iyo warar kale oo uu ka mid yahay dab xooggan oo toddobaadkan ka kacay magaalada qabri bayax ee gobolka faafan ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira dowladda xabashida etoobiya waxaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka inoogu haya maahir maxamed oo xubintaasi aalaaba inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab een, xubinteenna waxaan ku bilaabeynaa howlgalladii toddobaadkan aynu diiwaan gelinay een, ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan qarax ka fuliyeen garoonka magaalada baydhaba kaasi oo lala egtay ciidamo etoobiyaan ah oo ilaalo ka hayay garoonkaasi waxaana halkaasi ku dhintay laba askari oo etoobiyaan ah halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen Een, sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan qarax ka fuliyeen agagaarka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho kaasi oo lala egtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan sirdoonka riddada qaraxaasi waxaa ku dhintay shan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee nisaa halka ay ku dhaawacmeen sideed kale waxaana burbur uu gaaray gaariga qaraxa lala egtay Een, sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan qarax ka fuliyeen gudaha degmada waajid ee wilaayada bakool kaasi oo lala egtay ciidamada xabashida etoobiya waxaana halkaasi een, ku dhintay saddex askari oo etoobiyaan ah halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale weerarkaasi ay ciidamada mujaahidiintu ku gubeen gaari uuraal ah oo ay la socdeen ciidanka xabashida ee la qarxiyey Een, sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan howlgal gaar ah ka fuliyeen deegaanka wadajir ee hoostaga magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose howlgalkan gaarka ah ayay ciidamada mujaahidiintu ku khaarijiyeen murtad maxamed axmed siigaale oo ahaa guddoomiyaha maamulka riddada jubbaland ugu magacaaban deegaanka wadajir waxayna mujaahidiintu howlgalkaasi kusoo khaniimaysteen laba qori oo nooca a k afartan iyo toddoba ah iyo gaari sagsiida ah oo uu lahaa murtadka la dilay Een, haddii aan halkaasi uga gudubno howlgalladii ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan fuliyeen dhanka kale dagaal geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa maleeshiyaad murtadiin ah ku dhex maray deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho dagaalkan oo dhacay toddobaadkan ayaa yimid ka gadaal markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad ilaalo u ahayd guddoomiyaha maamulka riddada ee deegaanka jasiira cabdalla oo ah guddoomiyaha deegaanka jasiira ee riddada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maleeshiyaadka boolis milataaro ee riddada ay weerar ku soo qaadeen gurigiisa oo ku yaal gudaha deegaanka jasiira wuxuu sheegay in weerarkaasi lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidankiisa halka tiro kalena lagu dhaawacay isagoo intaasi raaciyey in maleeshiyaadka soo weeraray ay burburin iyo boob u geysteen gurigiisa aniga iyo taliyaha daraawiishta ee deegaanka jasiiro ee koonfur galbeed oo joogna gurigii aan ka deganayn deegaanka ayaa waxaana soo gashay saddex cabdibilo oo weerar ah saddexda cabdibilo markay soo galeen albaabkii xoog ku soo dardareen xoog markay ku soo dardareen anaa ku soo baxay oo waxaan dhahay taliyaha shaqadiisu iska sii watay oo xoolo asaga u gaara oo amnigii khuseeyo maxaa lahaa waday markaasaa een, markaan ku soo baxaan dhahay maxaa dhacay maxaa jiro waxaa- waxaa isla markii soo booday een, een, taliyihii booliisihii militaria oo dhahaayo een, adiga iyo ciidankaaga iyo gurigaba waa lala wareeyay guriga aad degan tahay oo maxaa dhacay markaan dhahayna ee, wuxuu leeyahay een, een, een, badbaado qaranaa meeshaan ku diyaarinaysay markaasuu dhahay qoryaha ka aruuriya cid aa tallaabo ka qaadi kartid ma leh naf ha goynin jooji aan dhah war ciddii ee, qoriga aad ka qaadi weysaa madaxa ka toogtoo dhah sidaaseena u dhacday een, wiil ila dhashay oo guriga joogo madaxa madaxa xabad bartaasaa looga dhuftay oo waa ku talagal dhashiikaa lagu dhuftay waxayna ahayd qaab qabiilaysan ee, u- een, arrin u abaabulan gurigii waa billiqaysteen waana burburiyeen laba naf waa go'day oo maxaa la dhahaa walaalkay iga yaraa waa dileen een, maxaa la dhahaa een, askari kale oo ee, istaafkayga gaarka ahaana waa dileen Een, dhanka kale hanti fara badan ayaa toddobaadkan ku basbeeshay dab ka kacay magaalada qabri bayax ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya dabkan oo ahaa mid xoogan ayaa toddobaadkan waxa uu ka kacay magaalada qabri bayax ee ka tirsan gobolka faafan ee ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida dabkan oo muddo dhowr saacadood ah socday ayaa lagu soo warramay in uu geystay khasaare baaxad leh oo isugu jira hanti fara badan oo burburtay iyo weliba hal qof oo ku dhaawacmay ugu yaraan laba iyo toban meeradood ayaa ku basbeelay dabkaasi sida uu sheegay injineer khaalid maxamed oo ah duqa maamulka ridada ah ee magaalada qabri bayax baarlamaanka labadii duurnimo inuu dab ka kacay qabalayga labaad oo maamulka magaalada qorbeex ka mid ah dabku wuxuu saameeyey labiyo toban meheroodood waxaana ku dhaawacmay hal qof meheradahan gubtay ayaa intooda badan waxaa iska lahaa ganacsatada soomaaliyeed balse waxaa jira sida ay wararku sheegayaan meherado aan badnayn oo ay lahaayeen qowmiyadaha kale ee etoobiya daminta dabkan waxaa gacmahooda ula tagay dadweynaha magaalada kadib markii ay wax gurmadah ka waayeen maamulka deegaankaasi ee dabadhilifka u ah xabashida etoobiya waa kan mid ka mid ah dadweynihii goobjoogga u ahaa ee ka qayb qaatay daminta dabkaasi oo isagoo gurmadkaasi ku guda jiraa cabiraya sida xilligaasi uu xaal ku ahaa
war waxaan u baahanaa in nalaga soo gaadho xalaalamaan ku jirnaa magaalo mahadhin dabdemisadiina ma jirta baa la yidhi markaa gurma degdega ayaan u baahanaa gurma degdega in nala soo gaadho in nala soo gaadho ilaahu naga soo gaadh ilaahu naga soo gaadh ilaahu qorjax badbaado u baahan tahay ilaahu naga gaadh xubintii dhacdooyinka toddobaadkana waa inagaynta guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo aad si toosa uga dhegaysanayseen xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetkaba caawa waa naga intaas intii uu barnaamijka soo socday waxaad ku dhegaysateen qodobo muhiim ah allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahadcelinaynaa suurtagelinta barnaamijkan quruxda badan inta aan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh جانا الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا